halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis afar iyo labaatanka bisha maarso sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah xubno ka mid ah koongareeska dalkan maraykanka oo ku baaqay in la kordhiyo gargaarka maraykanku uu siinayo dowladda soomaaliya iyo gargaarka dhinaca abaaraha waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aannu la yeelanay guddoomiyaha guddiga kormeerka doorashada ee jabuuti iyadoo ay weli socoto qaadashada kaararka codbixinta dadku way doonteen kaararka u malayn maayo in la odhan karo dadku kaararkooda may doonan muddo shan wiig gudahooda boqolkiiba konton in ka badan dadka inay kaararkoodii qaateen waxaannu rajaynaynaa maalinta codbixinta inta ka horaysa ilama boqolkiiba shan iyo toddobaatan ilaa siddeetan dadku inay kaararkooda qaataan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa la kulmay madaxweynaha argentiin maurizio macri kaasoo taageersan suuqyada xurta ah obama ayaa gaaray magaalada bonos aires arbacadii shalay iyadoo booqashadiisa ay laba cisho qaadan doonto ammaanka ayaa aad loo adkeeyay caasimadda dalka argentiin kadib weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada brusles ee dalka biljamka talaadadii qaar ka mid ah tareenada maradhulka hoostiisa ayaa shaqadii laga joojiyey waxaana sidoo kale la xiray wadooyinka qaar ee u dhowaa meelaha uu madaxweyne obama uu booqanayo su-aalo dhowra ayuu uga jawaabay qaar ka mid ah dhallinyarada reer argentiin isagoo islamar ahaantaasina madaxweynaha booqashadiisu ay laba cishan qaado doonto sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa u sheegay xubnaha koongareeska in muwaadiniin maraykan ay ku dhinteen gacanta maxaabiis laga sii daayay xabsiga guantanamo bay paul lewis oo ah ergeyga gaarka ee bentagonka ugu qaabilsan xidhitaanka xabsigaasi ayaa ku gacan sayray inuu faahfaahin ka bixiyo waxaana uu ku gacan sayray in dhacdooyinkaasi ay dhaceen xilligii madaxweyne george w bush iyo xilliga haatan madaxweynaha talada haya ee barack obama waxaan idiin sheegi karaa ayuu yidhi oo nasiib darro ah in muwaadiniin maraykan ay dhinteen taasi oo ay sabab u yihiin dadka laga sii daayay xabsiga guantanamo bay wakaaladaha wararka oo soo xiganaya ilaa aan la magacaabin ayaa sheegay in shilkaasi uu ku lug lahaa maxbuus u dhashay dalka afghanistan ayna dhacday xilligii madaxweyne bush waxaa sidoo kale jirta eeda ah in qof laga sii daaya xabsigaasi uu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee magaalada bangaasi ee dalka libiya sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka xukuumadda madaxweyne obama ayaa sheegtay in boqolkiiba siddeetan iyo shan laga sii daayey maxaabiistii ku xirnayd guantanamo bay tan iyo labada kun iyo labadii kuwaasi oo loo wareejiyey waddamo kale sida ay sheegayaan wararka sirdoonka wax ka yar boqolkiiba shan dadka la sii daayey xabsiga intii uu madaxweyne obama ahaa ayaa ku laabtay falal argagixisannimo ah halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington lix iyo toban mudan oo ka tirsan koongareeska maraykanka uu ka mid yahay mudanaha laga soo doortay gobolka minnesota keith ellison ayaa saxeexay warqad ay kaga dalbanayaan guddiga arrimaha dibadda ee koongareeska maraykanka lacag dhan siddeetan iyo toddoba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo dollar oo lagu taageerayo hay-adaha dowliga ee soomaaliya gaar ahaan kaabayaasha dhinaca dhaqaalaha waxay sheegeen in bariga afrika ay dhinaca kale soo waajahday abaar adag taasi oo aafadeedu ay ka dhalatay cimilada elniino warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan mid ka mid a waraaqahaasi ayaa waxaa lagu dalbay lacag gaaraysa ku dhowaad siddeetan iyo sideed milyan oo lacagta dollarka maraykanka si loogu taageero samaynta nidaam adag oo sharci ah kaasoo xoojinaya nabadda iyo xasiloonnida soomaaliya xubnahan ayaa waraaqdooda ku sheegay inay rumaysan yihiin in yareynta codsiga miisaaniyadda ee sagaal iyo toddobaatanka milyan ee dollar ee maraykanka aysan ku filnayn wax kaqabashada abaaraha baahsan ee dalku uu wajahayo taasoo sababaysa in ku dhowaad hal milyan oo qof ay cidhiiri u galaan sidii ay u heli lahaayeen biyo iyo cunto xubnaha koongareeska maraykanka ka tirsan ee gargaarka dalbaya ayaa sheegay in soomaaliya xaalad adigi ay ku jirto ayna waajib tahay inay bixiyaan gargaar muuqda oo macno leh si loo xoojiyo guulihii la gaaray sannadihii lasoo dhaafay waxay ku baaqayaan in la taageero guulihii ay gaareen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee taageero ka helaya maraykanka iyo dalal kale isla bishan ciidamo ka socda maraykanka ayaa sidoo kale la shaqeeyey isla ciidamadan kuwaas oo dhulka ku ugaarsaday horjoogyaal muhiim u ah al-shabaab sidaa darteed ay xubnahani weydiisanayaan in caawimada noocani ah ay u baahan tahay in la maalgeliyo oo la taageero nidaam sharci oo awood leh oo dowladeed taasoo dhali karta xasilooni wakhti dheer oo soomaaliya laga hirgeliyo xubnaha baaqan diray ee aqalka wakiilada maraykanka ka tirsan ayaa waxaa ka mid ah keith ellison oo degmada shanaad ee gobolka minnesota oo soomaali aad u fara badan ay degan yihiin laga soo doorto charles rangel adam smith iyo kuwo kale dhanka kale keith ellison oo koongareeska maraykanka ka tirsan ayaa waxa uu waraaq gaara uu qoray uu ka dalbaday hay-adda u s aid in gargaarkeeda ay bariga afrika laba jibaarto si wax loogu qabto dhibaatooyinka abaaraha iyo roobabkii dabaylaha watay elniyo ee ku dhuftay qaybo ka mid a gobolka iyadoo la marayo gargaarka maraykanka uu bixiyo waxay washington ballaarin doontaa hoggaankeeda ku aadan gargaarka loo fidinayo dadka u baahan caawimaada ee gobolka ku dhaqan kadib waxyeeladii abaaraha iyo elniyo etoobiya ayaa lagu sheegay waraaqda in ilaa iyo toban milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar cunno kuwaas oo saameeyey abaaraha dalkaasi ku dhuftay suudaanna ku dhowaad toddoba milyan ayaa gargaar u baahan kuwaas oo waxyeeleeyey roobkii dabaylaha watay ee elniyo halka suudaanta koonfureed ay qaramada midoobay ku baaqday lacag gaaraysa hal dhibic saddex bilyan oo dollarka maraykanka si wax loogu qabto sanadkan oo idilay laba kun lix iyo toban in ka badan shan milyan ayaa ku nool deegaano ay cunnadu qilqil ka gasho dadka kuwaas oo saameeyey dagaalada halka ka jira iyo sidoo kale dalagii sanadlaha ee sidii la rabi aan sanadkan usoo bixin
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd mudanayaasha koongareeska ee kaalmada u doonaya soomaaliya iyo weliba geeska afrika abaaraha ku dhufta halkaad kala socoteenna waa voice of america
subax wanaagsan dhegaystayaal guddi qaran ee guddiga qaran ee kormeeraya doorashada madaxtinimo ee dalka jabuuti ka qabsoomi doonta sideedda abril ayaa sheegay inay ka rajo qabaan in dadka xaquu leehi inay codayaan ay wada qaataan waraaqaha codbixinta kahor inta aan la gaarin maalinta coddiibashada dowladda jabuuti ayaa dhinaca kala kordhisay wacyigelinta ay kaga codsanayso dadweynuhu inay soo qaataan waraaqaha codadka lagu dhiibto haddaba guddiga doorashada kormeeraya ma xaqiijin karaan in dadweynuhu wada helaan kaararka codbixinta su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waryahayaga ramadaan muuse uu weydiiyey gudoomiyaha guddiga kormeerka doorashada ee jabuuti cabdisalaan anirahde cabdi ismaaciil xirsi
dadku way doonteen kaararka u malayn maayo in la odhan karo dadku kaararkooda may doonan dhaqan baa jira odhanaya dadku inay marka maalinta ugu dambaysa un ay isxil saaraan ay kaararka doontaan laakiin waxaan u malaynayaa dhaqankaasi wakhtigan maanta aynu intikhaabaadkan aynu ku jiro inaanu inuu sameeyey horumar maxaa yeelay sidaan ku sheegayey waxaanu aragnay muddo shan wiig gudahooda boqolkiiba konton in ka badan dadka inay kaararkoodii qaateen waxaanu rajaynaynaa maalinta codbixinta inta ka horeysa ilama boqolkiiba shan iyo toddobaatan ilaa siddeetan dadku inay kaararkooda qaataan waxaan kuu caddaynayaa inay taasi ka duwan tahay xaqiiqada taalla sida kaararka loo qaadanayo dadku way qaadanayaan kaararka dadku way shaqeeyaan xafiisyada kaararka laga qaataana min toddobada aroornimo ilamaa lixda galabnimo waa furan yihiin haddii aad soo kormeertaanna waad arki doontaan had iyo goor dadku way joogaan kaararkoodii way qaadanayaan dadka loo xil saaray inay bixiyaan oo ay qaybiyaan kaararkuna si nidaam leh mas-uuliyadnimo ku jirto ayay u qaybinayaan kaararka mudane gudoomiye sanadkan waxaa lays odhan karaa waa taariikhii lix musharax ayaa u taagan inay doorashooyinka ka qayb qaataan waa markii u horreysay jamhuuriyadda jabuuti lix musharax bal ka waran qabanqaabada hawsha kormeerka waa sidee arrimuhu hawsha intaa laagtay hawshu de kulley iyo kulley markii ay yimaadaan ay timaado arrimooyin doorasho hawshu ma yara cid walibana hawsha meel bay ka gashaa annagu guddida doorashooyinka wixii sharcigu noo xil saaray hawsha intii nagaga aadanayd waanu u soo jeednaa tirada badan ee musharaxiinta doorashooyinka madaxtooyada waxay ku tusaysaa in ay jirto furaan cid wal shaksi kasta oo jabuutisaan yahi inuu ka qayb qaadan karo hogaaminta dalkiisa wax sharcigo ka horjoogsanayaana aanu jirin nin walibana wuxuu la iman doonaa tabtiisa iyo xiiradiisa iyo uu kaga qayb qaadan karo doorashooyinka isagoo dhowraya nabadgelyada isagoo dhowraya xasiloonida dalka isagoo dhowraya xalaalnimada codka nin waliba waxaan u malaynayaa inuu taxgelin doono arrimaha aan soo sheegay kii shicibku doortaan dee in kuwa kalena u tahniyadeeyaan ayaan rajaynayaa shicibka jabuuti iyo musharaxiintuna waxaan u malaynayaa inay u bisil yihiin taa sharci yaqaanna waa tahay gudidan doorashooyinka madaxa bannaan ee siniiga loo yaqaano inta badan waxaa la yidhahdaa hawsheedu waa kormeer run qabanqaabada waxaa leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha sharciyan xiriirka inay dhexeeya markaa waa sidee caynkeed u wada shaqaysaan sharciyan waxaan u wada shaqaynaa sida sharcigu dhigayo si kaloo loo wada shaqayn karaa ma jirto wasaaradda arrimaha guduhuna waxay leedahay qabanqaabida nidaaminta hirgelinta doorashooyinka annagu guddidu waxay leedahay hawl kormeer iyo hawl ilaalin in sharcigii siduu ahaa loogu dhaqmayo iyaguna waa mas-uuliyiin wasaaradduna waa mas-uul annaguna mas-uuliyiin baanu nahay marka shaqaynta naga dhexaysaa waxa weeyaan shaqayntii ka dhexayn lahayd dad mas-uuliyiina oo nin waliba uu garanayo xadkiisa iyo shaqada uu u xil saaran yahay gudoomiyaha guddiga kormeerka doorashada jamhuuriyadda jabuuti cabdi ismaaciil xirsi ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a dalka jabuuti ramadaan muuse
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaa la kulmay ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsata dhoofka xoolaha hilibka iyo dalaga beeraha dalka dalkana kula kulmay dalaga beeraha andhehe waxaana uu kula kulmay magaalada abudabi ganacsatadaasi kulankan ayaa kusoo beegmay iyadoo meelo ka mid a soomaaliya ay ka jiraan abaaro iyo biyo la-aan dadka iyo dunyadaba saameeyey waxyaabihii ay ganacsatada iyo madaxweynaha soomaaliya ka wada hadleen ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxa uu ka waraystay abubakar mubaarak oo ka mid a hormoodka ganacsatada soomaalida ee imaaraadka carabta ahna mulkiilaha shirkadda royal meat marka hore aada baad umahadsantihiin voice of america xiriirkiina wanaagsan xaqiiqatan madaxweynaha iyo wafdi aada u ballaaran uu hogaaminayo waddanka imaaraadka carabta ayay booqasho rasmi ah official ay ku yimaadeen marka saad la socotaan maadaama annagu aan nahay ganacsato soomaaliyeed madaxweynaha iyaga iyo dowladdeena sharafta badan waxaanu jeclaysanay inaanu kulamo la yeelano oo kala duwan ganacsatada kala duwan madaxweynuhu kulamo ayay la yeesheen annaguse ganacsatada bildiga aan ka shaqeyno livestoga iyo hilibka iyo wax soo saarka beeraha iyo khayraadka badda kulamaanu la yeelanay xaqiiqatan marka madaxweynaha si wanaagsan oo sharaf badan ayuu noogu soo dhaweeyey khasr alimaaraat waxyaabahaanu ka hadalnayna waxaa kamid a yani sidii tijaaradaasi ganacsigaasi kor loogu qaadi lahaa caalami ahaan intaajka wax soo saarka international ahaan wadamada caalamka sida loo gaarsiin lahaa marka waxaan u arkaa kulan aada u wanaagsan buu ahaa oo miradhala oo faa-iida u leh mujtamaceena soomaaliyeed laakiin marka la fiiriyo abubakar marka laga hadlo horumarinta xoolaha iyo beeraha iyo wax soo saarka iyo marka laga hadlayo dhoofka dhulkii uu kasoo go-ayay waa soomaaliya oo aad ganacsigiinu ku xiran yahay abaaro iyo dhibaatooyin biyo la-aan baana ka jira marka ganacsatadiinan ku nool dibadaha ama xarumaha ku leh dibadaha ma kala hadleen madaxweynaha sidii aad gacan uga geysan lahaydeen in dadka gudaha ku jira aada caawisaan oo dhulkii aada wax ka qabataan su-aasha waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan xaqiiqatan madaxweynuhu markaanu arrimahan ka wada hadlaynay waanu la soconnaa xaaladan maanta waddankeena ay marayso waa xaalad aada iyo aada u adag oo sacabka ah waana waddanka qaybo ka mid ah waana ka wada hadalnay sidii wax loogu qaban lahaa sidii muxuu ahaay international community-ga iyo caalami ahaan wixii aanu tallaabo iyo waajib aanu ka geysan karnana waanu kala hadalnay waa gartay marka la fiiriyo hadda soomaaliya oo kale dhowaan waxaa bilowday dhoofintii xoolaha ee geela ee dalka masar loo dhoofinayay dabcan hilib baad dhoofisaan waxyaabo kaloo badan oo dalkii soomaaliya kasoo baxa ayaad dhoofisaan dadka qaar baa waxay leey ku eedeynayaan ganacsatada dhoofka ee soomaalida in qiim ay qiimo tiraan dalagga soomaaliya ka soo go-a marka ay suuqyada geeyaan oo laga yaabo in wadamada kale laga keenaya dalagga lamidka ah ay ka qarash badan yihiin oo soomaalida waxooda ay raqiis yihiin marka arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa
xaqiiqata waxaan kaga jawaabayaa annaga wax soo saarka waddanka iyaga waxaan oran karaa waa waa waa wax organic ah oo aad iyo aad u qiimo badan caalamka iyo wadamada caalamkuna ay jecel yihiin iyo wadamada aanu geynayn ay jecel yihiin waxaan aada ugu faraxsanahay markabkii ugu horreeyey inuu masar si sharaflu ku tegay wadamadan aanu geynin khaliijka imaaraadka sacuudi carabiya iyo cumaan iyo qatar iyo wadamadan aanu geynana qiimaha aniga xoolaha ama hilibka ama wax soo saarka beeraha ama wax soo saarka khayraadka badda aanu iibino waa qiimo la tartamaya xaqiiqatan competition ka geliya sicirka caalamiga ah halkan waxaan aada uga mahad celinayaa munaasabadan qaaliga ah wasiirka beeraha iyo arrimaha xoolaha doctor xuseen ciid waajibka iyo wanaagga iyo dadaalka u galay in yani suuqgeynta masar iyo wadamo fara badan uu la xiriiray marka xoolaha iyaga qiimahooda markii loo fiiriyo waxyaabaha kale laga keenaya australia iyo new zealand iyo brazil iyo markii loo loo fiiriyo qiimaha aad ba ula tartamayaa dadkiina way ka faa'iidayaan caalamkiina way ka faa'iidayaa waddankiina wuu ka faa'iidaya dowladdiina way ka faa'iidaysaa dadku idil way ka faa'iidayaan qiimahena waa qiimo munaasaba macquula ee la tartamaya caalamka marka soomaalidu waxay ku maamaahdaa dal weliba dadkiisaa dhisa soomaaliya hadda colaaday ka soo yaro baxaysaa dhibaatooyin badan baa ka jira laakiin weli beeralaydii iyo dadkii wax beeran lahaa niyadoodii ma dhiman oo waatan aad ka ganacsanaysaan oo xoolahoodii iyo beerahoodii aad dhoofinaysaan ma ku fakarteen inaad maalgelin ku samaysaan beeraha soomaaliya oo idinka laftirkiina intii aad maaragtay waxa ganacsada yararka ay soo saartaan unaad ku tiirsanaan lahayd inaad beera ka samaysaan waddankii oo ganacsada soomaalida ay maal gashato colaad aad baan kaaga mahad celinaya arrintaas waa arrin muhiima madaxweynahana si wanaagsan buu noogala hadlay mashaariic aada u ballaaran baa soo socota waxaan aada ugu faraxsanahay dadka walaalahayaga soomaaliya ee xoolaha ka ganacsada ama wax soo saarka beeraha xaqiiqatan niyadooda maysan dhimanin mar walba niyadooda kor bay u sakacaysaa annaguna waa ku tala jirnaa inaanu la tartanno wadamada caalamiga ah hadda beeraha sida australia oo kale sida new zealand oo kale afkaar iyo fikradan soo wadnaa sidii aan beeraha iyaga xoolaha iyaga khayraadka baddeenna nicmada ilaahayna siiyey sidii aan investment iyo mirogashi iyo horumarin aan ugu samayn lahayn waana nicmada aanu haysano waana nicmo ka qaalisan batroolka maanta caalamka haysta neefka soomaaliga maanta markii la qiyaastay colaada waxaa lagu qiyaastay inuu u dhigmayo ilaa iyo shan bermiil oo shidaala inuu u dhigmayo markii la iibiyo waqti xaadir waqtigan maanta la marayo marka waxaanu jecelnahay inaanu horumarin ku samayno xagga qualitygii xaggii sicirkii xaggii maxaan ku rahdaa jawdadiisa dhinac walba inaanu insha allah horumarin ka sameyno ayaanu jecelnahay dowladdayna sharafta dad waxaanu ka codsanaynaa iyo international communityga arrintaasi inay aada iyo aad noogala garab galaan
abubakar mubaarak oo ka mid a ganacsatada soomaalida ee ku nool dalka imaaraadka carabta waxa uu ka warramayay kulan ay la yeesheen ganacsato ahaan madaxweynaha soomaaliya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
magaalada nairobi waxaa shalay ka dhacay kulan ballaaran oo ay soo qabanqaabisay dowladda hoose wajeer county kaas oo ay isugu yeertay in ka badan lix iyo toban safaaradood iyo hay-adaha ka howlgala waddanka kenya wakiiladooda kulankaas ayaa looga hadlayay sidii hay-adaha sanfalka iyo dowladda hoose ee wajeer county ay u wada shaqayn lahaayeen sidoo kalena deeqbixiyaasha ay ganacsi xora uga samaysan lahaayeen gobolkaasi waryaha v o a ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire ayaa khadka telefoonka kula xiriiray afhayeenka dowladda wajeer county yaxya daahiye oo ugu horreynna weydiiyey ujeeddada kulankaasi
kulankan dowladda wajeer ay iskugu keentay hay-adahan magaalada nairobi ayaa waxaa loogu dan lahaa in ay hay-adahan samafalka ay ka kabaan dowladda countiga wajeer meelaha ay ka gaabinayso marka la yidhaahdo bixinta adeegyada kala duwan ee asaasiga sida biyaha iyo caafimaadka taas oo ay sabab u tahay lacagaha miisaaniyadda qaranka oo iyada kusoo toosa oo inta badan aan kaafinkari kaafin karin baahida dadka deegaanada kala duwan ee countiga wajeer gudihiisa marka kulankan waxaa hay-adahan samafalka looga codsanayay in dowladda countiga wajeer ay ka taageeraan taageeraan agab iyo lacago iyo deeqo kala duwan ee ay ku ballaarin karto adeega ay dhanka biyaha iyo caafimaadka waa tahay yaxya saan la soconno gobolkani waqooyiga bari ee kenya hay-ado fara badan ayaa ku sugan marka ma waxaad doonaysid inaad iswaafajisaan howlaha dowlad goboleedkiina wajeer county ay fuliso iyo weliba howlaha garab socda ee hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee maxalliga kuwaan dowliga ahayn dhammaan ay ka fuliyaan dhaqaale ahaan iyo weliba een, qorshaha ee, qorshe wadaag miyaa doonaysa inaad yeelataan Ah, dabcan waxaan rabnaa in ay isliya islahaadaan oo is- ishaleelaan mashruucyada ay countiga fuliso iyo kuwa hay-adahan ay fuliyaan laakiin kuwa haatan aan annagu aan bartilmaamaysanayna ma aha hay-adaha ka howlgala gudaha countiga waa kuwa kale ee dhaqaalaha haya ee deeqbixiyayaasha eesan haatan wax mashruuca aan ka qabanin eh, eh, magaalada ama countiga wajeer eh, guud ahaan marka waxaa ka mid a ka sukow hay-adaha een, eh, xataa ganacsiyo gaar ah oo shaksiyad ay uleeyihiin oo aan rabno in xataa adeeg oo iib ah oo maaragtaye oo shacabka ay siiyaan ay meeshiida maalgashi ku sameeyaan waxaa kaloo ka mid ah een, safaaradaha kala duwan ee dowladaha caalamkoon isugu yeeray halkaasi safaaradda dowladda turkiga sacuudiga kuwait eh, european union eh, waa waa waa ururka eh, en- en- europe midooda afri Eh, midooda iyo- Yurub.
iyo mido- midooda yurub iyo sidoo kale eh, eh, dalal kaleo fara badan eh, safiiradooda ayaan isugu yeernay oo waxaana u sheegnay baahiyaha kala duwan ee ka jira eh, guud ahaan countiga wajeer marka ma bartilmaameysanin oo keli kuwa ka shaqeeya maxa- kuwa maxalliga iyo kuwa kale caalamiga ka shaqeeya magaalada wajeer iyo guud ahaan countiga balse kuwa kale oo sidoo kale ayagana aanu filayna inay iska iskaashi aan kala samayn karno tahay.
waxaan kala duwan waa ee tahay ka howlgala ah, waa tahay waa tahay yaxya ensaan la soconno marka ay hay-ada la doonaya in la keeno ama dowlado ama deeq bixiyaal waxyaalahaas aasigu ah waxa weeye in la helayo fursadaha een, deegaankaasi ka jiri karo marka maxaas odhan kartaa fursado lagu soo hiran karo oo deegaankaasi ka jiro oo shaqo ay de- hay-adahaasi ama deeq bixiyaashu dhaqaale gelin karaan miyaa jiro way fara badan yihiin waxaa jira in hay-adahaasi iyo weliba xataa shirkadaha qaar aan ugu yeernay inay maalgashi ku sameeyaan waxaa waxaa kala duwan eh, sida dhanka maaragtaye soo saaridda tamarta loo yaqaanaa tamarta aan lahayn eh, waxyaabaha maaragtay wasaqeeya hawada waa tamarta laga dhaliyo eh, cadcadda qoraxda iyo sidoo kale eh, dabaysha waxaa loo yaqaanaa renewal eh, eh, renewable energy marka hay-ado fara badan iyo shirkiya shirkado fara badan ayaa marka ay dareemeen fursadaasi ee wajeer ka jirta ayaa haatan waxaa soo galay damac ay eh, ku indhaindhaynayaan haatan fursadahaasi ka sokow een, eh, dha- dhalinta tamarta waxaa sidoo kale fursad eh, fursadaha kale oo wajeer laga heli kara waxaa ka mid ah een, dhalinta shamiintada eh, maadaama ay jirto eh, een, een, eh, eh, midda loo yaqaano shookaada oo haatan ay dadka eh, si maxalli ay u isticmaalaan oo ay ku samaystaan laakiin marka ay gubayaan oo ay samaynayaan waxay isticmaalaan geedo oo dhuxul ayay ku gubaan iyo geedo maaragtay qoyan oo lasoo jaray bay ku gubaan marka habkaasi nidaamkaasi haddii wax laga bedelo waxaa lasoo saari karaa shaqo fiican oo wax lagu dhiso oo guryaha lagu samaysto xataa een, ee, ka fiican een, een, een, shamiintada qaarkeed waa Eh, tahay taasi kow, eh, taasi kale dhanka dalxiiska iyo weliba maalgashiga dhinaca waxbarashada sare sida jaamacadaha eh, sida gaarka loo leeyahay iyo xataa cisbitaalla eh, heer sare oo maaragtay adeegyadooda bixiyaan oo private ah haddii maalgashi ay ku sameeyaan shirkadahaasi iyo dadkaasi shakhsiyaadka waanu aad baan usoo dhaweynaynaa
kaasi waxa uu ahaa yaxye daahiye afhayeenka dowladda hoose ee wajeer county wuxuu u waramayay wariyahayaga maxamed faarax shire halkaad kala socoteenna waxay ahayd voice of america waatahay haatanna bal qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa la kulmay madaxweynaha argentina mauricio Ma- macri kaasi oo taageersan suuqyada xorta obama ayaa gaaray magaalada buenos aires arbacadii shalay iyadoo booqashadiisa ay laba casho qaadan doonto ammaanka ayaa aada loo adkeeyey caasimadda dalka argentina kadib weeraradii ka dhacay magaalada brussels ee dalka belgium qaar ka mid a tareenada dhulka hoostooda mara ayaa shaqadii laga joojiyey waxaana sidoo kale la xiray waddooyinka waaweyn qaarkood ee u dhowaa meelaha uu madaxweyne barack obama ku safrayo dalkan maraykankana sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa u sheegay xubnaha koongareeska in muwaadin maraykan ah ay muwaadiniin maraykan aan dheh ay ku dhinteen gacanta maxaabiis laga sii daaya xabsiga guantanamo bay paul lewis oo ah ergeyga gaarka ee pentagonka ugu qaabilsan xidhitaanka xabsigaasi waxaana uu ku gacan sayray inuu faahfaahin ka bixiyo dhacdooyinkaasi kuwa ay ahaayeen iyo xilliga ay dhaceen waxaan idiin sheegi karaa oo keliya ayuu ku yidhi xubnaha koongareeska inay nasiib darro tahay in muwaadiniin maraykan ay dhinteen taasi oo ay sabab u yihiin dad laga sii daayay xabsiga guantanamo bay wakaaladaha wararka oo soo xiganaya ilo aan la magacaabin ayaa sheegay in shilkaasi uu dhacay uuna ku lug lahaa maxbuus laga sii daayay guantanamo bay oo u dhashay dalka afghanistan xilligii madaxweyne george w bush uu hayay talada wadankaasi haatanna bal dhinacii heesaha dabacsan nagula nasta
نفتيات عجبيزة وحسوم دايو كل رأي عليما كل رأي عليما نفتيات عجبيزة وحسوم دايو كل رأي علينا كل رأي علينا شوالي ما هو أيو عالشغاقي يقصيح صلاة Yusuf's la la. شوالي بعوقة عيو عالشغاقي يقصي عصلاقة يقصي عصلاقة وعدوا جعلكم ذوي الروحات على المطار ذوي نقوم ذنب البحور وعدوا جعلكم ذوي الروحات
heesaasi cabdalla yuusuf hanuuniye ayaa gebagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen haaruun macruuf iyo anigoo jamaale xamismaan dhammaantayo isku duuban tan iyo kooda iyo barka duurnimo xaggiina waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
sidaan ku carmadayba indiga ugu weynto kamana calolgo kamana calolgo sidaan ku carmadayba Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.